ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka qoybara dhegeysanaysaan saaxibyal dhammaantiin ku maasantii la socodka dhegeysiga xulashada star f m meel walba joogtaan is walba inoo dhegeysanaysaan dhegeystayaal aswax talaadaha dhegeysta arrimaha gargaarka biniadamnimada qaxootida barnaamijka diiradda ku saarnaa ku eegnaa dhegeystayaal haddii aad ku sugantahay nairobi nawaaxigeeda waa hal ibir shan dhibic sagaal haddii aad mombaasin nawaaxigeeda aad ku sugantahna waa hal ibir saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab sagaashan toddoba dhibic hal faafi tanaarifa iyo masalaani waa sagaashan toddoba dhibic hal wajeer iyo habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera baled xawsufta banisa raamu waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baa wadaagtu nahay waa sagaashan toddoba dhibic cibir isielo sidoo kale banaanbanaa meeru madow gaashina waa hal ibir laba dhibic saddex barsaabid mooyaale waa sideetan toddoba dhibic toddoba dhegeystayaal w w w star f m co k halka application aapka halkaas aad kala soo degi karto aanad kala socon karayso dhegeystayaal idaacadda barnaamijyadii wararka sida tooska oga baxo dhegeystayaal shukran dhammaantiin meel walba joogtaan si walba inuu dhegeysanaysan taarikhdu saaka waxay ku beegantaa shinta waa shanta bisha labiyo tobnaada december sanadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka saaxiibayaal barnaamijka waxaa daadiinaya anigoo ah yuusuf akad ilaa inta laga gaaray tobanka barqinimo adigana ad ku maaqsantahay xulashada dhegeysiga ila socodka sida wanaagsan mar waliba aad u xulataan oo aadna ola socotaan star f m saaxiibayaal dhegeystayaal intuu barnaamijka dhegeystayaal hawada uu ku jiro waxaan diiradda saari doonaa kaga hadli doonaa dhegeystayaalo waxaa waa qodobada markaas ugu weyn ee hay-adaha qaramada midoobay inta badan ay soo xushaan waana hay-adaha sida hay-ada qaramada midoobay hay-ada u qaabilsan socdaal socdaalka adduunka ee i o m ta waxaa sidoo kale eegi doona dhegeystayaal hay-ada qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiyada u n h c r waxaa sidoo kale eegi doona hay-ada beeraha faw hay-adaha markaas caafimaadka w h o hay-adaha maxalliga dhammaan ka howlgalteen sida tuna cuntada adduunka w f b iyo waliba kuwa markaas hay-adaha qaramada iyo kuwa hoos imaadaba iyo kuwa ka howlgala soomaaliya dunida iyo waliba intooda inteeda kale kenya dhegeystayaal waa hagaag intaana markaasi aan dhegeystayaal aanaan gudaha u gelin qodobada markaas hay-adaha qaramada midoobey ay markaas ay ka hadlayaan mise ay ka sheekeynayaan dhegeystayaal markan waxaan fiirin doonaa dhegeysta bal mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeysta waa adeegyada qeybta barnaamijka ka ah dhegeysta waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda safaricom ee mar waliba waxay macaamiisha u haysaa adeegyo wanaagsan ee ku farxaan haatan waxay kuleeyihin hamaka talulinga digital anion soo qabsan nion altras sideed kun sagaal boqol sagaashan sagaal soo qabsan nion smarta toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka heleysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom waliba shabakada w w w dot masoco dot com macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga four g waxayna markaasi kuleeyihin hamaka talulu safaricom waxay doonayaan in macaamiisheeda ka faideystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii wax lamidka safaricom waxay kusinaysaa adeegyada internetka one g b oo bilaash ah oo mar waliba aada iibsanayso telefoonada neonre iyo neon altra waxaa hadda dhegeysaad iibsan karta telefoonka cusub ee neon smarta neon altra oo aad ku iibsan karto qiimo macquulgal ah oo aad awoodi karayso fursadan ay keli waxaa ka faydaysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanku yaqaana kabambe ama tooshalaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka two g iyo three g hamaka talulu tusaale dhegeysa markaad haysa telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faydaysan karta waxyaaba fara badan sida markaas inaad ka barta xirfada cusub telefoonada waxaad ka heleysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safar waliba shabakada w w w dot masoco dot com googolkaas sidoo kale wax kaga baari karta waxaana adiga waxaa adiga markaasi doonayso telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad guriga markaasi kaga soo shaqeyso aduu isticmaashaqa tilmaamaha qaarada googolka sawiro aad ku qaadatay wax lamidka waxaa markaasi la kulmaysaa dabcan dad fara badan oo ka faa'iidaysa telefoonkan oo waxyaalo fara badan ku qabsanaya dhegeysta oo ay ka mid yihiin gabdhaha qaybta markaas youtube-ka inay wax kaga baranayaan cilaansaarka isqurxinta iyo waxa kale markaas ay doonayaan amay danaynayaan iyo sidoo kale cilmi korsi ama waa cilmi markaas inay kasii korsadaan qaybta weliba onlineka iskuulada waqtiyadan hadda ay xiran yihiin telefoonka waxaad ka heleysaa dhammaan dukaamada ee safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w t masoco dot com dhegeystayaal hamaka talulu ayaa markaas lagu leeyahay dhegeystayaal aan kugu daro saaxiibayaal waxaa markaasi lagu leeyahay k c b waa bangi dabcan bangiga k c b waa mid u wanaagsan laguna talagala dadka k c b waa bangigeena inka badan boqol iyo labaatan lix waa lix boqol lix labaatan waa lix boqol toddoba iyo labaatan sana kadib oo ah mid kamid ah hayadaha maliyadda ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika iyo fursado u abuuray shakhsiyaadii weliba bulshooyin kala duwan laga soo bilowo ganacsatada yaryar ilaa shirkadaha kacawinta dowladaha fulinta yaryar iyo weliba mashaariicda baaxadda weyn fududeynta weliba koruqaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo maray ganacsiyo waara oo la joogteyn karo oo weliba hindasa asaasi ah k c b waxay si taageer la-aani u gudata hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadkao dhan nooc kasta iyoliba fursada oo ha noqotay halku dhigu for people for better ksb waxay doonaysaa inay markaas nolosha ka bedesho laga bilowdo dalka magaalada saameynaysan shirkadaha bulshooyinka la hibsooco ee deegaanada fogfog kcb adeegyada aad ka heleysa waxaa kamid ah adeega kcb sahal ee ku siinaysa adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo markaas ay dusha kala socdaan guddi madax banaan ee eegaya shareecada booqa maanta laanta kugu dhaway bankiga kcb ama waxaad kala xiriir kartaa lambarada kala duwan ee ah eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama eber toddoba saddex laba hal sideed toddoba eber eber eber lambaradaas si toosa aad ugala xiriir kartaa k c b for people for better ayaa lagu leeyahay saaxiibayaal haddaba waxaa soo dhegeystaal sidoo kale soo bixin adeega kale qaybta barnaamijka kugu dar waa safaricom fraud juliza niqueli ama nicon dadka waxaa soo bixin dad markaasi qiyaameynaya dadka shacabka oo markaasi la yimaa habco kale cusub oo markaasi lagu qiyaanayo qofka oo adiga la doonaya in hantidaada lagu dhaco telefoonada sida haddaan ognahay caadiyan waxaa markaas caadiyan dhegeysa loo isticmaalaa in sidoo kale telefoonada lacag aad ku dirto sidoo kalena aad ku keysato telefoonka adigoo howlahada kale markaas aad ku kala fulinayso dhegeysa laakiin mala socota shakhsiyaad kale inay usoo dhigteen hadda ay doonayaan in dadka ay dhacaan iyagoo dadka marar habaabinayaan qaarna iska dhigayaan kuwa markaas u shaqeeya bangiyada kuwa waxay iska dhigeen safaricom kuwa waxay iska dhigeen saraakiil kuwa oo dabcan macalimiin waxay sidoo kale iska dhigeen maamulayaal iyo weliba qaab kale kala duwan ay kugu soo galaan ama sidoo kale fariin masaj ee qaldan ay kuusoo diraan ayaa laga yaabaa inay kugu qaldaan oo laga yaabaa inay doonayaan keliya in macluumaadkaada ay ka ahlaan adiga laga yaaba howlahaas inaan fahamsanayn waxa sidaas laga yaabaa inay markaas kaaga dhacaan dhegeystayaal lacagta telefoonka kugu jirto dhegeysa ayagoo kuu maraya ama kuleeyihiin soo dir lacagtaasi mise lambarka noo sheeg pinkaada waxaa laga yaabaa in sidaasi howlahaada wax walba isku qaribaan isku bedelaan jiwlize niqueli ama waa dabcan jiwlize niqueli ama nicon safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garabtaagan oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka qiyaameynaya hadda number saddex saddex saddex waa saddex waa triple saddex waa triple tree dhegeystayaal waa saddex saddex saddex ayaa lagu gudbiyaa warbixinta dadkaasi oo la dabcan oo la habeeyey oo la cusboonaysiiyey iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar waliba cidda markaasi kula hadlayso hubso waxa walba oo aada sameynayso lana xiriir lacag dhegeystayaal qofka shaksiga loo diray waxa kaleba ilan hobsino halbaa la siistaa dhegeysan hadda waxaa waxyaabaha markaasi qofka lagu qaldi karo waxyaaba kala duwan ayay markaasi kamid yihiin sida kuwa markaasi adeegsanaya furiza iyo weliba emshor iyo weliba nooc kale ay kugu soo galeen haddaba dhagaha fur waxaana rabnaa ina markaasi aad ka horeyso adiga iyo adigoo markaasi wax walba haysato maclumaad haysato oo dharagsan ha kusoo wacan ama ha kusoo galaan kadib waxaad leedahay dabcan ha igu ciyaarin oo waxaa leedahay orod meeshaad lacag ka raadsanaysa ka raadso oo tuug ayaa tahay macluumaadka shaksiga ha iska siinin oo adiga keliya ku ekaado dhegeysta xeelad walba markaasi nooc walba oo kuusoo wacana ma suurtagelayso in lacagtaada uu dhaco keliya waxay markaas isku dayan inay kaasoo wacaan iskuna dayan inay safaricom kasoo kaasoo wacaan dhegeysa laakiin waxaa lagu leeyahay hal lambar keliya safaricom dadkeeda macaamiishada ka wacda dhegeysa waa lambarka ah eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber waa lambarkaas keliya kasoo wici karta safaricom waa eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber number kasta oo kale oo dabcan aad ka shekeysano ha isku mashquulin ha isku howlenin kana gudub dhegeyso sidoo kale inaad markaasi ka warbixiso wixii faragelin ah qadka siimkaarkaaga ama xatooyaa macluumaad shakhsiyaada wa hal eber eber ama waxaad wici kartaa laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si aad gargaar aada u heshid dhegeyste star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan saaxib yaal sida barnaamijkaad ku maqlayseen ad kala socoteen dhegeystayaal waa arrimaha gargaarka binaadinimada qaxootiyada dhegeystayaal waxaan markaas ay fiirinayaan ku bilowna dhankaasi gaza waa wada dabcan falastiiniyiin dhegeystayaal inka badan hal milyan oo caruur ah ama dhammaan caruur ah ee markaasi ku nool gaza ayaa lagu dabcan loogu talagalay meel ammaan ah oo ay markaas ay aadaan iyadoo ay howlgalada militariga dhulka ay markaasi ka bilaabeen qaan yunis axadii aynu soo dhaafnay dhegeysta ayay tiri save the children warbixin markaasi ay ka diyaarisay qaan yunis waa magaalo ku taalo koonfurta gaza halkaasi hore loogu sheegay dadka rayidka inay markaas u guuraan si ay uga badbaadayaan ama uga badbaadaan ciidamada israa'iil laakiin hadda ayaa sidoo kale loogu weeraray caruur oo sidoo kale dhaawacyo xoogan markaasi soo gaartay markii la weerara waxay ahayd jimcihii oo dabcan sanadka bishan ayna hadda noo bilaabatay waa toddobo maalmood oo dabcan xabad joojiin ah oo markaas khaza ay ka dhaceen duqeymaha ayaa dib u bilaabday oo ay markaasi ku dhinteen in ka badan ilaa iyo toddoba boqol oo qof hal maalin gudaheeda oo ay ku jiraan caruur wixii markaasi ka dambeeyey ciidamada israa'iil waxay soo saareen amaro dib u dejin dheeri ah oo ay markaasi ku socdo dadka rayidka ah ku nool aaga qanyunis iyagoo markaasi u jeeynaya dhanka galbeedka ee xeebta ama koonfurta magaalada rafaax ama rafax dhegeystayaal iyagoo markaasi sii wada duqeymaha labaad ee aagaasi duqeymaha dhanka cirka ayaa horey u waxyeeloobay ama u waxyeeleeyeen dheg dhismayaal la degan yahay oo keliya ma ahan waqooyiga balse sidoo kalena waxay waxyeelo kasoo gaartay magaalooyinka koonfurta sida rafaax weliba rafax iyo sidoo kale qaanyunis waa dhibaatada iyo weliba weerarka markaas israa'iiliyiinta ay ku hayaan ciidamada waa dabcan israa'iiliinta ay ku hayaan wadanka falastiin iyo weliba ghaza dhegeystayaal jasiiradda ghaza waqooyiga ghaza boqolaal kun oo qoys ayaa weli markaasi ku go-doonsan oo aan markaas ammaan hayn oo ama noloshooda aan la sugnayn dhegeysta ama sugnayn iyo weliba kaabashada waa kabashada muhiimka ah iyo weliba adeegyada sida isbitaalada nadaafadaha oo markaas waa dabcan waa xaafadihii oo markaas dadka meelaha markaas ay degnaayeen oo la baabi'iyey waxay halis ugu jiraan gaajo cudur dhaawac iyo sidoo kale dhimasho sida warbixinta save the children ee ku waramayso johnson lee oo ah madaxa save the children ee dabcan dhulka falastiiniyiinta el haysto ayaa yiri waxaan joognaa koonfurta gaza halkaasoo caruurta weliba qoysaskooda ay ugu halgamayaan badbaadada laakiin ma jirto meel nabdoon oo gaza ah meel la aado ma jirto qoyska waxa ay markaas ugu dhintaa mas-uuliyiin dabcan ay u dhimanayaan mas-uuliyiinta israa'iil sida markaas dabcan ugu waa mas-uuliyiinta ay xilka saaran tahay sida ay markaas dhibaatada u gaarsiinayaan mar labaad si xoog leh loogu barakaco iyo aaga yar iyo weliba kuwa aaga yar iyo caruurta yar oo markaas dhammaantood qaadan badbaadada amana soo dabcan soo noqoshada waxay ka cabsanayaan inay markaas la joojiyo xabad joojin si markaas loo badbaadiy nolosha dadka halkaasi ku dhaqan iyadoo aan markaas lahayn kaabashada lagama maarmaanka ahi weliba helitaanka adeegyada loogu dabcan lagu taageero nolosha sida warbixinta ay markaas tilmaamayso halkii been abuurka waa hadalkii dabcan been abuurka iska dhigi lahayn iyo weliba amaradeenni ay xaqiijinayaan badbaadada weliba waa qoyska waxay taasi bedelkeedu usoo bandhigeen qoyska waa in markaas labala doorto in markaas gumaadka ay ciidamada israa'iil ay ku dhacaan mise inay iskaga baxaan waa sida hadalada qaar markaas laisku dhex marinayo ee dhegeystayaal ciidamada israa'iil ama saraakiishooda dhegeystayaal suurtagal ma aha in tiro badan oo rayid ah laiskugu gey qeyb yar waa qeybo yar waxay sheegaysaa suurtagal ma aha in tiro badan oo rayid ah laiskugu geeyo qeybo yaryar oo dhul iyagoo markaas aan kasii darin dabcan kasii darayso musiibooyinka biniaadanimada oo horeba ay halkaas uga sii jirtay kana sii darayso qoysaska ka badbaada ee bambooyinka ma awoodaan inay markaas ay ku tuujiyaan ama kasii hogaan hoygooda markii horeba dadka oo dabcan cidhiidhisan aagaas ama ku cariirsan taasoo ku qasabtay inay dhistaan teendho ka samaysan cooshash iyagoo aan heli dabcan ay helin biyo nadiif iyo sidoo kale adeegyada fiyadhoorka ee dabcan qofka loogu talagalay shaqsiga inuu haysto taasoo khatar gelinayso xaaladda caafimaad ee deg deg ah ee waddanka falastiin iyo weliba sidoo kale ghaza guryaha dugsiyada isbitaalada hoyga waqooyiga ilaa iyo koonfurta si isdaba joog ah ayaa markaas loo wararay yili dhammaan isgoysyada soo gala ghaza iyo kuwa ka baxaba waxaa la xiray amarada dib u dejinta ma bixin karaan badbaado keliya dabcan muraayad dabcan waa keliya halkaas laga daawanayo hogaamiyaasha adduunka waa inay markaasi hadda xaqiijiyaan habad joojin saacad kasta oo aan mid markaasi dabcan mid la helin caruurta badan ama caruur badan ayaa ku bixin doonaan qiimaha dabcan siyaasadda jaban oo hadda markaasi ka socoto dabcan qeybta ee falastiiniinta iyo sidoo kale israa'iil ee nolosha iyo sidoo kale mustaqbalka ilaa waagaasi ma jiri doonaan meel ammaan ah oo markaasi gaza ah sida hadda ay hadalka u dhigayaan oo ku sheegeen in burbur xoogan ay ku wadaan waxaa hadda markaasi loo muuqataa inay siyaasada xumi ay halkaasi ka jirto qaab markaasi sida markaasi loo maareynayo hanaanka ay markaasi labada dabcan dowladeed ay ku wada heshiin karayaan waxaa hadda markaas le dhulka la haysta ee gaza ama dhulka la haysta ee falastiiniyiinta waxaa hadda markaasi lagu sheegayaa in qaramada midoobey ee markaasi kulan deg deg ah ay ka qaataan mar weliba laakiin go-aamada weli ay ka fulayeen ka soconayihin dhegeystaa sidaa loo u muuqato ee la sheegayo in ay weli dandaan ama dandaansi ay wado israa'iiliyiinta dhegeysta waxayna hadda laleeyahay waxay ku qasbaysaa dadka shacabka ee ku dhaqan gaza inay dhammaan iskaga baxaan weliba kuwa qaanyunis oo halka ama lagu arkin shaksi falastiiniyiin ah dhulkaasina ayba laiskaga guura dhegeysta taasi oo markaas sheegtay inaysan u cuntami karin halkan wadooyinkii markaas ay ka geli jireen ama kaga bixi lahaana ay kaga bixi lahaayeen mise laga geli lahaana markaas laga xiray dhegeys waa dhanka dabcan egypt ama masar dhegeystayaal kuwaasoo masar xuduudeeda iska xiratay sheegtana in halkaasi laga soo tallaabi karin lana imaan karin dhegeystayaal sida warbixinta markaasi ay sheegayaan waa dhibaato iyo xaalado culus ee hadda markaas ay wajahayaan dadka falastiiniyiinta dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dhegeysanan isku soo laaban doonaa waxaad maqli doontaan mise dhegeysan doontaan warkii toban waa warkii sagaalkii subaxnimo kadibna arrimaha gargaarka beeladilmada qaxootiyada ayaan sii eegi doona iyo qodobadii markaas ugu muhiimsanaa ee hadda markaas miiska saaran ee laisla dhexmaraya ee dhanka falastiiniyiinta iyo sidoo kale guud ahaan caalamka iyo soomaaliya afghanistan in ka badan ilaa iyo saddex boqol iyo toddobaatan kun oo qof ayaa lagu qasbay inay ka baxaan guryahooda oo ay u safraan dalka afghanistan tan iyo markii ay dowladda bakistan ay ku dhawaaqday bishii oktoobar iyo dhammaan in ajaniibta aan sharciga haysanin laga tarxiro wadankooda waxaa dabcan booqday nangahaar ee dalka afghanistan halkaasi oo hay-adda qaram cunada adduunka ee w f b ay ku bixinayso lacag cadaan ah si ay qoysaskaasi uga caawiso inuu daboosho baahida halkaasi cunayarida ka haysato dhegeystayaal haddaba maxay arrintan ku imaatay dhegeysta w f b waxay markaasi ku sugan tahay dhulkaasi iyada oo ay wehelinayso hay-adaha kale ee qaramada midoobey iyo weliba n g oyada iyadoo loo dabcan loo jawaabayo oo dabcan loo hoggaansamayo iyadoo sidoo kale ururka caalamiga oo hay-adda socdaalka adduunka i o m ta ay ku yaalo dabcan ku yeelanayaan laba xuduud oo kale ah jabalaad ee nangahaa iyo nangahaar oo wadada bishawaar bakistan ee gobolka kandahaar wadada isku xirto magaalada kandahaar ee goyta ee xuduudka dabcan ee laga tallaabsado halkaasi ay kaga shareen arrimaha iyo xaaladaha haddaasi dabcan kusoo dabcan soo kordhay iyadoo in ka badan lix milyan oo qof ay horey oga barakaceen gudaha afghanistan oo dhan i o m waxay tiri afghanistan kasoo laaban kasoo dabcan kasoo laabasho bakistan waxay wajahayaan mustaqbal khatar leh oo aan markaasi aan hubin subaxdii axaddii aynu soo dhaafnay waa qabow qabow xun ayaa halkaasi ka tagnaa nimcaan shaal waa dabcan waa niman markaasi shaal ku xiran ayaa dabcan ayaa buuxinaya foomamka diiwaangelinta ee maamulka iyo weliba hay-adaha gargaarka qoysaska soo noqday waxay taagan yihiin goobta wax laga sameeyo oo u dhexaysa iridda xuduudka ee tendhada halkaasi oo caruurta lagu siinayo tallaalka dabeysha waxay galeen meesha ugu horreysay dhowr teendho oo bakhaar ah halka dadka waxay ku wargeliyeen shaqaalaha biniaadinimada khatar ay leedahay rasaas aan dabcan waa rasaasta aan qarxin waa afartan sano oo iska hormaad ah kadib afghanistan wax badan ayay leedahay ay leeyihiin dhegeystayaal waa sida warbixinta ay qorayeen halkaasi waxaa leeyahay isku dhacyo xoogan iyo weliba waa iska hormaad ayaa markaasi ka taagan oo ay markaasi inta badan dhibaato xoogan loo haysto dhibaatadan ayaa hadda ka taagan oo markaasi afghanistan ka taagan qaatibilla ka taagan tahay banaanka baabuur hay-adaha f b waa hay-adaha cunada adduunka w f b ayaa qaybinaysa buskud oo markaas la siinay dadka iyo caruurtaba qofkiiba qoys kastaa dhegeystayaal waxaana daaweyneynaa haweenka dabcan haweenka ku daadan dabcan waa haweenka ay markaas waa caawinayaan waa haweenka iyo caruurtooda ay markaas caawinayaan oo sidoo kale siinayaan cuno ay markaas cunaan isaga oo doonaya inuu gaaro deegaano oo ilaa iyo siddeetan kilomitir u jirto xuduudda bakistan mister alan ayaa sheegay in wax yar la sugayo waxaan u sheegnay dabcan qaraabadayna inay tahay in markaas ay soo laabtaan laakiin waxay ii sheegeen inaysan meel iga haysan tuulada ama meel aygaga hayin tuulada dhegeysa ayuu yidhi waa kan waan waan waan ka murugooday noloshii aan ka tegay waxaana ka walaacsanahay mustaqbalka afghanistan dabcan soo laabashada qoyska ayaa kusoo beegmantay waqti ugu xun ee qoysaska mar horeba u halgamaya inay helaan iyadoo aan markaasi lahayn wax hanti ah oon lahayn meele markaasi sidoo kale ay degaan qof kasta oo aan markaasi la hadalnay wuxuu noo sheegay inaysan garanaynin sida ay markaas uga badbaadi karaan bilaha qawowga ay hadda ku jiraan iyo weliba kuwa soo socda la yaab ma lahan qoysasku xilli dabcan ciyaareedkan dabcan ugu yeerayeen tirinta eber ama zero dhegeystayaal waxaa loo yaqaano inta lagu jiray xilliga jilaalka dheer ama dabadheeraaday afghanistan wadooyinka uu barafku ku badan yahay ayaa goyn dabcan ayaa goyn karaa dhammaan bulshada taasoo ka dhigan tahay meel ka baxsan meelaha ay gaarayaan hay-adaha samafalka ee sida w f b dadku waxay ururinayaan qashinka si ay markaas ugu gubaan si ay kuleelaha ay halkaasi oga helaan bulshooyinka dalka oo dhan waxay markaasi ku xisaabtamayaan gargaarka cunada w f b sida ay u noolaan karayaan marka ay ku dadaalayaan isticmaalka cuntada weliba agabka ay haystaan si ay fursad uga helaan inay dib u bilaabaan dabcan noloshooda caadiga ee guuga laakiin w f b waxay wajahaysaa caqabad weyn oo hoos u dhac dhaqaale ee labada kun saddex labaatanka ee sanadkan gabagabada sii maraya ayaa lagu qasbay inay markaas ay jarto gargaar deg deg ah ee cuntada ilaa iyo toban milyan oo qof oo afghanistan ah waxaan taageeri karnaa mid ka mid ah shantii qof ee u baahan taageerada si ay markaas u noolaadaan waxaa keliya dadka soo laabanaya ay haystaan waa lacag cadaan ah oo ay markaasi ka helayaan xadka si fudud waa si fudud u dhig dadku waxay markaas ordayaan dabcan ma garanayaan bishii november bishii aan soo dhaafnay w f b waxay cunno iyo lacag iskugu dartay ku dhawaad iskugu dartay ku dhawaad dad gaaraya laba boqol isdeetan kun oo soo laabtay si kastaba haba ahaatee jawaabtu muhiim ma aha bilowga iso noqoshada iyo weliba lacagtaasi balse waa habka sida ay ku badbaadi karayaan qeybo ka mid afghanistan ayaa weli kasoo cusboonaaday dhulgariirkii badnaa ee ku dhuftay dhammaan tuulooyinka xiraad horaantii oktoobar kheyraadka taageeri lahaana ayaa dadkaasi dadka soo laabanaya ee bedelkeeda la geeyey jawaabtu halka dadka barakac ay ku noqdeen waa kuwa dulgariirka uu saameeye w f b waxay u baahan tahay dhaqaale deg deg ah si ay usii wado taageerada nafadbaadinta ee siisa bulshooyinka aadka u nugul ee ku nool wadada ee musiibada ka dambeysay ee dabcan waa musiibooyinkii halakeeyeen waxaana halkan waxaana la siiyey dhaqaale yari haddii aan helin dhaqaale dheer dheeri ah ma awoodi doono inaan sii wadno taageerida aan siino qoysaskan oo isgaaraya xuduudka iyagoo aan markaasi haysanin wax yar oo asaasi iyo weliba xooga rooti ah oo safarkooda ay kusii wadan karaan ayay tiri w f b afghanistan county waa county waa agaasimaha haysiya weyli qoyskan waxa ay soo gaadheen wakhtiyadii ugu xumaa oo waxa ay soo food saartay mustaqbal xumo dalka saddex meelood meel dadka ka mid ahay ani garana dabcan waxay leeyihiin halkan cuntooyinka ka imaanayso ma garanayaan balse waxaan isku waxaan markaasi raadinaynaa qaabka dadka ay ku wada noolaan karayaan iyadoo markaasi tan ay dabcan ay dadka lagu badbaadinayo halka dhaqaale xumina ay haysato hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dhegeystayaal cunnada adduunka w f b uga soo noqdeen si ay bilaabaan wada noolaashuhu waxay siinayaan fursado yaryar oo dhaqaale halka qaarhalka qaarna ay markaasi la halgelmayaan noloshooda dhegeysta w f b waxay si deg deg hadda u baahan tahay lacag gaarayso waa labaatan iyo lix dhibic saddex milyan oo lacagta doolarka maraykanka ay ku taageerto dad gaaraya hal milyan oo qof oo kasoo laabtay bakistan oo imaanaya afghanistan dhegeystayaal dadka ayaa kasoo laabtay bakistan oo imaanaya afghanistan si ay uga caawiso inay ka gudbaan dabcan yilalka iyo weliba bilaha ugu horeeya sanadka hadda soo socdo ee labada kun iyo afar iyo labaatanka dhegeystayaal star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan saaxiibayaal waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan adoo la socoto una xulanaysaan star f m dhegeystayaal waa hagaag markan aan soo qabta midkami mid kale adeega qeybta dabcan intaan adeega qeybta barnaamijka aan u gudagelin dhegeystayaal waa hay-adaha kale ee qaramada midoobey dhegeystayaal bal ayadan warbixinada kala duwan ay markaasi qorayaan ay ku aadan waana hay-ada qaramada midoobe u qaabilsan xubnada adduunka hay-ada u qaabilsan caruurta unisef iyo hay-ada faw waa dabcan faw ma ahan hay-ada u qaabilsan dhegeystayaal waa hay-ada unisef ayaa warbixino markaasi kala duwan halkan qoraya geesaska dhegeystayaal ee qandhada waa denguga oo aada u tiro badan ayaa la diiwaangeliyey waa dengu fiva dhegeystayaal waxaa loo yaqaano ayaa hadda la diiwaangeliyey ilaa iyo waa sanadkan labada kun saddex labaatanka marka loo eego shantii sano ee lasoo dhaafay sanadkiiba iyadoo dhacdooyinkan cimilada sii kordhaysa ay sii horinayaan waa fitaanka cudurada kaneecada ayay tiri save the children warbixinteeda hay-adda gargaarka waxay ogaatay inay jiraan ku dhowaad ilaa iyo shan milyan oo xaaladood oo qandho oo dengu viva waa qandho markaasi guud ahaan ilaa labaatan ka mid ah wadamada ay sida xun u saameysay intii u dhexeysay janaayo ilaa iyo novembar bisha haddaynu soo dhaafnay tegtay dhegeystaal tani waxay dabcan calaamadaysay korarka boqolkiiba soddon kiisaska marka loo barbardhigo guud ahaan labada kun labaiyo labaatanka ahe sideetan waa sideed iyo toban dhegeystayaal inka badan tirooyinka labada kun sagaal iyo tobankii markii dunida ay aragtay dabcan faafitaanka ugu dambeeya ee dabcan lasoo saaray dengu yelo waa dabcan waa dengu fever ugu yaraan ilaa iyo shan kun shan boqol oo qof ayaa lagu dilay cudur ama ugu dilay cudurka dengu guud ahaan labaatankii waa labaatan wadan soddon iyo laba boqolkii marka loo eego labada kun labaiyo labaatanka oo boqolkiiba ah koob iyo toban dhegeysta marka loo barbardhigo labada kun sagaal iyo tobankii dirada dhabta ee dhimashada iyo kiisaska waxay u badan tahay inay aada uga badan tahay kiiska waa kiisas badan oo aan markaasi lasoo sheegin inkastoo burburka dhimashada cudurta waa caruurta aan laga helin wadamo badan caruurta ayaa si gaar ah ugu nugul cudurka sababtoo ah habka difaaca jirkooda ayaa daciif ayaa daciifsan marka loo eego dadka waaweyn waxayna markaas u muuqdaan in ay ku ciyaaraan meel ka baxsan halka ay ka yartahay dabcan ilaalinta kaneecada caruurta da-dooda ka yartahay shanta sano waxay halis gaar ah ugu jiraan inay markaasi ku dhacaan fuuqbax iyo dhiba waa shoog ka yimaada dengu haddii markaas ama qofka isku furmo dabcan macnaha qofka buuq uu ku furmo ay gaaraan waa waxay halis gelin karayaan inuu jirkooda uu ku furmo fuuqbax iyo dhiba shoog oo ka yimaada dengu haddii ay qaadaan jiradaasi caruurta waxay saameyn weyn ku yeeshaan haddii xanuunkan uu awood u yeesho ama uu dilo waalidkooda iyo dhiba daryeelayaasha kale bangladesh oo lahayd tirada ugu badan ee dhimashada adduunka ee loo yaqaano ayaa soo wajahday heerkii ugu xumaa ee qandhada dengu ee weliba diiwaangelinta sanadka labada kun saddex iyo labaatanka iyadoo in ka badan saddex boqol oo kun oo qof oo ku dhacay tan iyo bishii janaayo oo aada uga badan waxay lix iyo labaatan kun oo qof oo lagu ogyahay inay qabeen qabaan cudurka labada kun labaiyo labaatankii cudurka dilaacay ayaa sababay ilaa iyo waa kun shan boqol sagaashan sideed dhimasho ah oo ay ku jiraan in ka badan ilaa iyo boqol iyo lixdan caruur u badan da-dooda ka yar ilaa iyo toban dhegeysaal iyadoo tirada waa tirada dhimashada labada kun saddex labaatanka ay ka badan tahay shan jeer tii labada kun labaiyo labaatanka dalka beru ugu yaraan konton caruur ah ayaa ku dhimatay halka siddeetan kun saddex boqol oo kalena uu ku dhacay fayraska dilaaga ah ee sanadkan cudurka dabcan dilaaga ah ee ugu xun ee dalkaasi lagu arkay muddo toban sano ah wadadu dabcan wadanku wuxuu markaasi diiwaangeliyay inka badan waa peruwe inka badan laba boqol toddobaatan kun oo xaaladood oo dhingu labada kun saddex labaatanka ku dhowaad afar jeer toddobaatan iyo afar kun oo xaaladood ee labada kun toddobiyo tobankii sanadkii ugu dambeeyey ee elino ee dalka cudurka dilaacay kaasoo horseeday in peru ay ku dhawaaqdo xaalad deg deg ah sideed tobanka waa sideed toban ka mid ah afar labaatanka gobol ee ay ku kooban tahay bishii bishii ay ku koobneed bishii febraayo ayaa waxay horseeday ifaalo elnino kaasoo keentay robab mihigaan ah daadad iyo sidoo kale kor heerku gobolada waqooyiga ee peru iyo sidoo kale iyo lambagui galbeedka africa burkina faso ayaa soo sheegtay ilaa iyo shan boqol iyo kow iyo toban dhimasho ah cudurka dengu ee sanadka waa sanadkan labada kun saddex labaatanka taasoo muujinaysa sare u kac weyn marka loo eego sideed iyo toban dhimasho ah oo la sheegay labada kun toddoba iyo tobankii iyo weliba shan iyo toban waa shan iyo toban iyo labada kun lix iyo tobankii dhegeysa sanadkii ugu dambeeyey ee xogta ee hela helo ama la heli karo kiisaska suurtagalka ah ayaa ku dhow ilaa iyo shan kun oo qof waa konton kun sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dhacdada elino ee sanadkan oo ay wehliso xiisadaha cimilada ayaa markaasi la fahamsan ama la fahamsan yahay in ay ugu sii dartay dilaaga qandhada dengu inkastoo uu dhacdooyin elino ay yihiin kuwa dabiici ah oo meerto ah haddana saameynteeda waxay sii xumeyneysaa xiisadaha cimilada iyadoo dabcan duufaanada ay weliba daadadku ay sii kordhayaan dabcan dalalkaasi janeecada maadaama ay siinayso dabcan barkado aan dabcan lahayn oo fadhiid ah oo ku taaran waa dabcan dhiinku sidoo kale si kastaba ha ahaatee wuxuu kordhin karayaa xaaladaha abaarta maadaama kaneecada dabcan cudurka waa cudurka ay awoodaan inay markaas sii nooladaan marka loo dabcan ay biyuhu ay gebiahaanba sii gebagabobayaan qiyaastii hal dhibic saddex milyan oo caruur ah in ka badan mid ka mid ah laba dhiba ayaa ku nool wadamo aan gobolka ka mid wadamada gobolka ka mid ah maadaama wadamadaasi ay xarunta xakameynta cudurada dabcan maareynta sheegtay inay la kulmaan khatar joogto ah amawaa khatar joogto ah oo cudurka ah qandha dengu waa caqabad virus oo ay ka qaado waa qaninada waa qaninyada dhigisal kaneecada waxayna markaasi keeni kartaa calaamado hargab oo kale ah oo ay ku jiraan qandho sare xanuun indhaha dabcan waa indhaha eegada waa finan madax xanuun daran iyo sidoo kale jir xanuun kiisaska ugu daran waxay u gudbi karaan qandhaha dengu waa the hamromovic ama dengu shock syndrome kaasoo noqon kara dhimasho dhegeystayaal hatiliyaasha sare ee caafimaadka iyo weliba nafaqeynta ee zefty children ee asia dor yaasur carafat ayaa yiri dhammaan dabcan asia dhacdooyinka cimilada aadka ugu daran waxay gacan ka geysteen in waa sanadka labada kun saddex labaatanka ay ka dhigaan sanad badan oo dhimasho dengu ah oo nolosha caruurta oo ku tuura jahwareer caruurta ma aha oo keliya dhibanayaasha dhengu laakiin waxay carqaladeynayaan waxbarashadooda kororka cadaadiska dhaqaale iyo weliba dareenka qoysaskooda iyo weliba marka dareelayaashu ay isku dhacaan oo ay dhintaan cuduro waxaan u baahannahay qorshooyin maxalli ah oo lagula dabcan ugula dagaalamayo cudurka dhengu heer tuulo iyo weliba magaalo iyo weliba ka qayb qaadashada bulshada xakameynta kaneecada ogaanshuhu cudurka iyo weliba daaweynta wuxuu u badan yahay dadaal dowladeed oo dhan oo ay markaasi ma aha dhaqshaqaale waxaana waxaad caafimaadka oo keliya in si fiican loo saadaaliyo cimilada aadka u daran iyo weliba jahwareerka cimilada si loo maareeyo khatarka ma ahan keliya dhibaatada save the children waxay ugu boorinaysaa hogaamiyaasha cudurka ee cop gaar ahaana kuwa ku socda wadamada dakhligooda sareeyo iyo weliba kuwa wax soo saaraya taariikhda inay markaas gaaraan tallaabo loogu dabcan lagula dagaalamayo isbedelka cimilada taasoo gacan ka geysanaysa faafitaanka cudurada sida dengu hay-addu waxay markaas u baaqaysaa ama ugu baaqaysaa hogaamiyaasha inay kordhiyaan dhaqaalaha cimilada toosina taageerida cudurada iyo qoysaska si ay markaas ula qabsadaan dhibaatada cimilada iyo waxqaqabashada khasaaraha waa khasaaraha dowladdu waa dowladuhu waa inay markaas u hogaansadaan u hogaansamaan cudurada inay yihiin wakiil waa muhiimka isbedelka oo ay si deg dega wax looga qaban karo loogana shaqeyn karo si loo gaaro yoolka wax ka qabasha isbedelka dhegeysale hal dhibic dhan oo isku celis ahaan dhegeysa oo ay ka sareyso heerka hore ee markaas warshadaha ku dhawaad boqolkii toddobaatan dadka adduunka ee halista ugu jira dhengu waxay markaasi ku nool yihiin gobolka asia pacific sida ay sheegtay ururka caafimaadka adduunka ee waa caafimaadka adduunka w h o dhegeystayaal warbixinta waxay weli daba socotaa ay kaga hadlaysaa xaaladda si kastaba haba ahaatee cimilada dabcan waxay dhacdooyinkan cimiladu soo noqnoqdaan oo aada u daran ayaa si kastaba ha ahaatee sii horinaya dabcan fiditaanka cudurada meelo cusub iyo weliba koritaanka xiliyada dinku ee wadamada uu cudurka horeeya ugu jiraan bishii luulyo ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dinku uu kor u kacay sideed waa muddo labaatan sano gudahooda iyo weliba qiyaastii nus milyoon xaaladood ee laba boqol laba kun ilaa iyo in ka badan afar dhibic laba milyan labada kun labaiyo labaatankii adduunka oo dhan save the children waxay siisay daryeel caafimaad guud ah waa guud ee cudur waa cudurka waa caruurta iyo weliba qoysaskooda oo ay ku jiraan daaweynta cudurada sida dhengu oo ay la shaqaysiiso waa bulshada si loo horumariyo waciyada waa dabcan wacyiga ee ku saabsan sida looga hortago caabuqa wakaalada waxay sidoo kale wada shaqeyn la leedahay barnaamijka kaneecada ee adduunka ee wadamada si ay gacan uga geystaan dhimashada cudurka fifa dhengu ama yeelo waa fifa dhengu waa dabcan save the children waxaa hadda sheegaysaa waxay aqoonsatay dalal kasoo sheegay lagu sheegay ugu yaraan ilaa labaatan dhimasho dengu labada kun saddex labaatanka laga bilaabo waa labada kun saddex labaatanka saddex labaatankii novembar waxayna eegtay isbedelada dhimashada dalalka iyadoo oo markaasi loo adeegsanayo xogta dowladaha ururka caafimaadka adduunka iyo weliba hay-adaha kale ee caalamiga falanqeynta ayaa lagu qaaday in ugu yaraan ilaa iyo shan kun shan boqol lix labaatan waa lixdan iyo laba dhegeystayaal qof oo u dhinteen cudurka dengu muddadaasi waxaa la diiwaangeliyey ilaa iyo shan milyan afar boqol iyo lixdan kun lix boqol toddoba iyo labaatan xaaladood ka wadan ahaan dhimashadu ugu badan ee lasoo sheegay intii u dhexeysay janaayo iyo novembar labada kun saddex iyo labaatanka ee liiska ugu sarreeya ilaa iyo kuwa ugu horeeya ugu hooseeya waxay ahaayeen bangladesh brazil philippines burkina faso indonesia peru thailand india mexico guatemala bolivia colombia malaysia argentina sudan sri lanka colombia vietnam waa edor dhegeystayaal iyo nepal tirada caruurta ku nool wadamada halista ugu jiraan dengu waxay markaasi ku salaysan tahay kala socda waa khatarta ee dengu ee u s c d c c d c waxay ku qeexday dabcan wadamadaasi ama gobol leh ama gobolada dhegeystayaal joogto khatarada soo noqnoqda inay tahay mid markaasi caadiyan u noqotay in ka badan ilaa iyo toban xaaladood ee dengu ugu yaraan saddex ka mid ah tobankii sana ee lasoo dhaafay saamiga caruurta waxay ku salaysneed waxay ku salaysan tahay qiyaastii tirada dadka ee qaramada midoobey ee u dambeysay ee labada kun saddex labaatankii warbixinta markaasi diiwaangelinta ee lasoo saaray lagu ogaaday xogta dhegeystayaal dowladdu jamhuuriyadda dadka ee bangladesh ayaa soo wareysay tirooyinka caruurta lagu tiriyo keliya shan iyo toban sano iyo ka yar sidaa darteed caruurta lix iyo toban toddoba iyo toban kuma jiraan tiradan dhegeysta sida warbixinta ay hadda wadaado ay daba socoto ee cudurada dhegeystayaal dadka dhibaatada hadda ku keentay ee dengu fiva waa hagaaga dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal markan iyo ogolaada inaan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waxaana lagu leeyahay dhegeysta shirkadda safaricom ayaa mar walba waxay macamiisha u haysaa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan dhegeystayaal haatan waxay kuleeyihiin hamaka talulungiya digital neon soo qabsa neon altra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa neon smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masoco com macmiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo u helaysaa inaad soo iibsan karto telefoonka fojiga casri ah waxayna kuleeyihiin hamaka talulu safaricom ayaa waxay doonaysaa in macmiisheeda ay ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa la midka safaricom waxay ku siinaysaa adeegyada internetka one g b o bilaasha mar walba aad iibsato telefoonka neon re iyo neon altra waxaa hadda dhegeysa aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon smart ee neon altra aad ku iibsan karto qiimo macquulgal ah oo aad awoodi karayso fursadan ayaad keli waxaa ka faa'iideysan karayaan dhammaan macmiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kabambe tooshlaha soomaalida dhahdo waana macmiisha telefoonka yahay two g iyo three g hamaka talulu tusaale dhegeysta markaad hayso telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faa'iideysan karta waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada ee w w w masoco com googleka sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaa adiga doonayso telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad guriga kaga soo shaqeyso aad u isticmaasho tilmaamaha qaararada googleka sawir sidoo kale aad ku qaadan karto wax lamid ah waxaa arkaysa dad markaasi waxyaala fara badan kaga faa'iideystay waxaana waxaana ka mid ah in gabdhaha maanta ay ka baranayaan qaybta karinta cunada noocyada kala duwan isqurxinta cilaanka waxa lamidka iskuuladana usii dheer dhegeystayaal waxbarashadooda halkaas ay kasii wadan karayaan qaybta markaasi onlineka ee qaybta youtube-ka wax walba u sahli karto una fududayn karto caruurta ama waxbarashada ama ardayda teleefoonadan waxaad ka helaysaan dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w dot masoco com hamaka talulu dhegeystayaal waxaan kugu sii daraa dhegeysta adeega kale qaybta barnaamijka ka ah waa bangiga k c b waa mid dadku wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena inka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan iyo lix waa boqol iyo toddoba waa boqol iyo labaatan iyo toddoba sano k c b ayaa mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaad weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsiyada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacaawinta dowladaha fulinta yaryar iyo weliba mashaariicda baaxadda weyn fududaynta iyo weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo loo marayo ganacsi waara oo la joogteyn karayo iyo weliba hindisa aasaasi kcb waxay si hagarla-aan u gudata hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursado ah ha noqotee halku dhigu waa people for better k c b waxay dooneysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameyneysan shirkadaha bulshooyinka la haysooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka heleyso waxaad ka mid ah adeega qeybta k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada registar booqo maanta la-aanta kugu dhowey bangiga k c b oo ama kala xiriir nambarada kala duwan ee ah eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber lambarka kale waa eber toddobo waa eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for better ayaa lagu leeyahay aan kuugu dara dhegeysa adeega kale qaybta barnaamijka ka ah dhegeysa waxaa soo badatay baryahan burcad kuwaasoo doonaya dadka inay markaasi dabcan lagu qiyaano lagana qaato lacagta markaasi mayaro keedka kugu jirta telefoonka ha yaraate mise ha badnaato mar odu macluumaadkeeda leh wax badan ayaa isbedeli kara oo dhibaato ayaa laga yaaba inay markaasi ku imaato markan ayaa lagaaga digaya oo lagu leeya waa inaad markaasi feejignaato oo sidii iskula socoto telefoonkaadana ola socoto shaqsiga wax soo diray shaqsiga kula soo hadlayo iyo danaha markaasi lagu soo gelaya dhegeysta waa fursad hadda markaasi aan lagugu qiyaami karin oo ayagana markaasi hadda ay kaaga carari doonaan dhegeystayaal waxaa leeya yulize niqueli ama nikon waa su-aal meesha ku taala dhegeystayaal moobeelada waa inta badan hadda waxay noqdeen mid lacagta lagu keynsado dhegeystayaal mise waxay noqdeen kuwa bangi iska ah oo inta badan qofka lacagta uu ku keynsan karo waxna uga diri karo waxna asagana uu ku iibsan karo waa habka hadda noqonayso inta badan dadka ay u badan yihiin dadka oo lacagaha iskula wadaaga dhegeystayaal laakiin kuwa tuuga ee burcad ah waxay doonayaan inay markaasi fariin ay kuu soo diraan mise ay kusoo wacaan ay kugu qaldaan message ay soo qorqoreen soo hagaajiyeen oo ay kaaga dhigaan mpesa adigana waxaa laga yaabaa inaad taasi aad aqoonin oo markaas maskiin iska tah oo uu kusoo wacu kuleeya lacagta isoo celi aan kuusoo diray intaasi intaasi adigana laga yaabaa intaasi xitaa inaysan kugu jirin oo laga yaaba inaad waxyaalo kale iska dhaadhiciso dhegeysta laakiin waxaa leedahay ii sheeg amase asaga kusoo wacaya kuleeyahay meesha meesha teg halka halka teg lambarkaada ii sheeg piinkaada ii sheeg waxaa laga yaaba inaad aqoonin aqoon u leeda piinka aad u sheegto kadibna qofkii uu saas kaaga dhaco lacagtina dhan uu kaaga qaato oo markaas meel cilla uu ku dhiga dhegeysta waa nasiib daro jiulise niqueli ama nikon dadkan dadkan waxay ku taqasuseen inay markaasi kuwa yani iska dhigayaan inay ka shaqeeyaan sida bangiyada safaricom iyo weliba saraakiisha dowladda macalimiinta maamulayaasha wax lamid safaricom ayaa si waa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka caabiso dhibaatooyinka la xiriir dadka shacabka la qiyaameynaya dhegeystayaal haddaba nambarka waa saddex saddex saddex ee lagu gudbiyo warbixinta ama qob qaab qoraaleedka dhegeystayaal ee hadda la cusbooneysay iska ilaali dadka xaqiiji mar waliba cidda markaasi kula hadlayso hubso wax walbo aad sameynayso la xiriira lacagta dhegeystayaal ilan hubsiino hal ayaa baalasiistaa dhegeystayaal haddaba waxaan ka waxyaabaha khaldami kara haddii aad si qaldan aad u aragto waxaa markaas laga doon si deg deg a inaa markaasi aada oga jawaabto waxay sidoo kale adeegsanayaan sida fuliza mshori wax la midka haddaba dhigaha fur waxaan mar waxaan rabnaa inaad markaasi ka horeysa iyagoo macluumaadka o dhan gacanta ku hayso adigoo gacanta ku hayso inay kusoo wacaan kula soo xiriiraan adigoo xaba og oo markaasi fiijin karto haddii lacag kugu soo dira waxaan leedahay safaricom la hadal safaricom ama hadduu kusoo waco waxaan leedahay safaricom la hadal lacagta ha kugu soo diree macluumaadka shakhsi ahaaneed oo keliya waxaa ka heli karaysaa ama la xiriirta dabcan macaamiisha lambarka rasmiga safaricom keliya kaga soo wici karto waa eber toddoba laba laba eber eber eber eber waa eber eber eber lambaradaas ay si toos ah dhegshaas uga soo wici karaan ama sidoo kale kaaga soo wici karaan safaricom nambarka lambarkasta oo kale oo marku soo galo waa iska muusaysaa waa iska fiijinaysaa oo taasi maadiga ma qaban kartid oo waa inaad iska raacdaysaa dhegeysta sidoo kale si aad warbixinta wixii faragelin ah qaadadka esimkarkaaga xatooyaha macluumaadka shakhsiyadeed waa wici kartaa lambarka hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si hagar si gargaar aad u heshid ha noqon qof la qiyaameynayo mutaxadar lahow dhegeystayaal waa hagaag waa darnaanta dhegeysale dhaawaca oo ay wehliso dhimasho musiibooyinka dhegeysa waxay ka dhigan tahay in ay aada u yar oo dabcan waa in aada u yar oo heli kara gargaar biniaadinimaa gobolka soomaalida etoobiya ay sidaa aad oo aada ugu saameeyey tusaale ahaan keliya boqolkiiba sideedan dadka iyo awoodo inay helaan taageerada muhiimka baahida gaajada iyo weliba biniaadanimada ayaa sii kordhaysa waxaa dhanka etoobiya waxaa laga hadlay dhegeystayaal waxaana kasi waxaana sii kordhaysaa ma sii kordhayaan cudurada ka dhasha biyaha sida daacuunka taasoo usbuucii hore ka dhacay dhegeystayaal soomaaliya afartan iyo saddex dhibic shan boqolkiiba xaalado ayaa la filayaa inay kasii daraan bisha labiyo tobnaad maadaama robo badan la saadaalinayo lagana yaabo inay saameeyaan malaayiin kale waa xaalad xun gobolada u halgamay sida ay uga soo kabanka lahaayeen saameyntii dhaqaale iyo weliba deegaanada abaarta labada oo dabadheeraatay ayaa hadda waxaa laba jibaarmay daadad dhibaatooyin cimilada daran waxaay saameeyeen malaayiin dad ah laakiin masiibo waa dabcan miisaaniyadda miisaaniya fara badan ayaa laga jaray dalal badan oo deeqbixiyaal ah ayaa ka dhigaya inay awood inay awood u yeelanno inaan wax ka qabanno dhibaatada ay tereria waa joseph vebekak agaasimaha action against hanga ee wadanka etoobiya xaaladda degdega waxay muujinaysaa hal dariiqo oo dhibaatada cimilada ay dabcan u saameyneyso daadadka waa kuwa markaas ugu nugul adduunka biyaha wasaqaysan waaya waxay kicin karaan cuduro dilaaca daadadka ayaa dilay xoolaha roobabka xoogan waxay markaasi carqaladeen dabcan gogashooda dabcan waa beerahooda dalagyada waxaana markaasi ka walaacsan yihiin waa korarka cunnada yarida dhegeysa nafaqa xumida iyo dhimashada haddii aan markaasi la dabooli karin baahida degdega ee cuntada biyaha nadiif waa biyo nadiif ah hoy degdeg ah iyo sidoo kale adeegyada nadaafadda dhegeystayaal ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa la sheegay in ay dhibaato soo gaartay dhegeystayaal dhibaato gaartay in ka badan ilaa iyo toddoba boqol soddon iyo toddoba kun lix boqol oo qof daadadku waxay dabcan ay qariyeen wadooyinkii iyo guryaha iloo biyo waa dabcan ilo biyood wasaqaysan iyo weliba goobo caafimaad oo burburay taasoo sii korinaysa khatarta cudurada waxaa kalo ay dabcan waxyeelo u geystay kumanaan hegtar oo dhul beereed ah oo dabcan ay kulaysay tobanaan kun oo xoolo oo ku noolaa dhul beereedka muhiim ah oo dalkaasi inkastoo dabcan helikobterada ay awood u siiyeen shaqaalaha gargaarka inay bixiyaan gargaar bilaadinimo oo deg deg ah iyo inay sahay kale aasaasi ah markaas la siiyo qaar inta badan bulshooyinka aadabcan sameysay ayaa ku sugan meelaha aada u adag tahay in la gaaro mana haystaan wax taageero ah boqolaal kun oo qoysa soomaaliya ayaa lagu qasbay dhegeystayaal waa boqolaal kun oo qoysa ah soomaaliya ayaa lagu qasbay inay ka barakaceen guryahooda waxayna tiradataasi ka badan tahay laba milyan oo ay saameeyeen roobabkii lixaadka lahaa ee fatahaadaha soomaaliya oo keliya dhibaatadu waxay calaamad u tahay daadadka ugu xumaa ee soo mara taariikhda soomaaliya bilaha soo socda iyadoo jawiga cimilada ay ugu sii dari doonto elnino iyo waa badweynta indiya ee dibol saddex dhibic toddoba milyan oo hegtar oo dhulbeereed ah soomaaliya ayaa la filayaa inay sidoo kale baabi'iyaan daadadka iyo weliba roobabka xoogan ku dhawaad ilaa iyo afar boqol iyo konton kun oo qof ayaa kooxay barakacay waxaana cuduro ay markaas uga dilaaceen kenya si deg deg ah uga faafayaan iyadoo qoysaska ay dabcan ay la dala dhacayaan fatahaadaha roobka ayaa daba socda abaaro dabcan saameeyey in ka badan ilaa afar milyan oo kenyaan ah qaar badan oo dabcan fakriga galeen biyaha sare ayaa si xun markaas u xyeeleeyay guryihii meherada meheradaha iyo weliba xarumaha caafimaadkii sidoo kale kaabayaasha muhiimka sida dabcan xarumaha biyaha sida dunida diradda u saareyso cop nt tani waa tusaale dhabta ahi ee sida dhibaatada cimilada u tahay dhibaatada gaajada ayuu yidhi dunclif mbura action against hanga arfokiisii isgaarsiinta weliba xiriiryaha iskaashiga ee kenya mid ka mid ah wakiilada ururka cop nt masiibooyinka cimilada ee la xiriira sida daadadka geeska africa waxaa waxay way labalaabmeen soddonkii sano ee lasoo dhaafay si kastaba ha ahaatee ma aha goor dambe waxaan soo bandhigi karnaa beeraleyda xarif dabcan xirifnimada leh si xalka maareynta biyaha ay u caawiyaan bulshooyinka ee caqabadaha hadda ka haysato arrimaha mustaqbalka ay wax nooga qabtaan dhegeystayaal hadda in ka badan sidii hore waxaa u baahannahay dhaqaale si aan hadafkeena u gaarno aan u dhacan ficilka aan wax ugadacan waan ficilna aan ugu badalna dhegeystayaal sida ee hay-adaha ay markaas ay sheegayaan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal idaaca waa dabcan ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad ola socotaan oona xulanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin shukr ayaan leen leenahay meel walbaa joogtaan ee sool baa noo dhegeysanaysaan markan waxaan soo qabanaya adeega qeybta kale barnaamijka ka ah intaana soo qabanin markan aan fiiriyo bal hayada murgo hay-ada yar oo markaas iyana halkan wax ka qorayaan dhegeystayaal oo ku saabsan xaaladaha iyo isbedelada cimilada markaasi mar waliba ku imaato waa hagaag bal intaan markaasi aan soo qabanin hay-adaasi markan dhegeystayaashaan ka codsanayaa inay i ogolaadaan aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waxaana markaasi leeyahay haddaba dhegeysta iska ilaala shakhsiyaadka markaasi doonaya inay ku qiyaamayaan oo sidoo kale doonayaan in hantida markaasi ay kaa dhacaan ama ay kusoo wacaan ama ay kuweydiisaan lambarka sirtaada ee embesa dhegeystayaal haddaba jiulize niqueli ama nicon waa su-aal safaricom fraw dhegeysta dadka qiyaameyna shacabka ayaa hadda hab kale cusub markaasi la imaadeen oo doonayeen dadka inay ku marin habaaminayaan waxaana lagu leeyahay iska ilaali dadka shakhsiyaadkaasi si dhibaato iyo xooolad kale ay kuu gaarsiinin oo ay markaasi mugdi kuu gelin dhegeystayaal waxay iska dhigaan qaar ka shaqeeya safaricom waxay iska dhigaan kuwa ka shaqeeya saraakiisha dowladda iyo weliba kuwa bangiye iyo macalimiin iyo maamulayaal ayay iska dhigayaan dadka ay markaasi marin habaaminayaan jahweerinayaan dhegeystayaal adiga marka waxaa lagaa doonaya inaad taxadar xoogan aad yeelato la socoto telefoonkaaga oo aad dhibaato lagu gaarsiinin dhegeystayaal safaricom had iyo jeer macaamiisheeda garabtaaganta ay doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka la qiyaameynayo hadda number saddex saddex saddex waa triple tree oo lagu gudbiyey warbixinta dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusbooneysiiyey iska ilaali dadka xaqiiji mar walbo cidda markaasi kula hadlayso qobso wax walbo oo sameynayso dhegeystayaal ee la xiriira lacagta ilaan hubsino hal baa la siistaa haddaan aqoon u lahayn weydii dadka kaa roon haddaba dabcan waa kan waxyaabaha qaldami kara haddii aad si buuxda si been abuur ah markaas ay kugu soo galaan waad iska celin karaysaa dhegeysa waxaa sidoo kale ay qaadan karaan adeegyada safaricom ee markaas kugu soo geli karaan kamid ah sida fuliisa iyo sidoo kale mshuari wax la midka ah haddaba dhegaha u fur waxaana markaasi aad oga rabnaa inaad ka horeyso iyaga oo macluumaadkaada sidoo kale aysan kaa qaadin intuu macluumaadka kaa qaadi lahaa asaga isku day macluumaadkiisa waa kan tuuga ahe oo markaas doonaya inuu ku qiyaaro inaad ka qaadi karayso dhegeystayaal safaricom kuma weydinayso lambarkaada kuma weydinayso dhegeysta macluumaadkaada qaaska sirtaada iyo lambarka sirta kuma weydinayso lambarka keliya kaasoo wacayso safaricom waa lambarka eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber nambar kasta ka shakisana iska fiiji iska ceeri hana soo dhaweysan sidoo kale ka warbixi wixii faragelin ah qadka siimkarkaaga ee xatooyada macluumaadka shakhsiyada ee soo gala wac hal eber eber ama one hundred ama two zero zero ama two hundred ama fariin qoraal u dir saddex saddex saddex si gargaar aad u hesho ha noqon in qof la qiyaamiyo taxadara lahow dhegeystayaal waxaa lagu leeyahay bangiga k c b waa mid dadka u wanaagsan laguna talagalay dadka k c b waa bangigeena inka badan ilaa iyo boqol waa boqol lix todoba waa boqol toddoba iyo labaatan sano kadib k c b ayaa ah mid markaas hay-adaha oo maaliyadeed lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaad iyo weliba bulshooyin kala duwan laga soo bilow ganacsiyada yaryar ilaa iyo shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxadda weyn fududaynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo maray ganacsiyo waara oo la joogtayn kara iyo weliba hindisa asaasi ah k c b waxay si hagar la-aanihi u gudata hadafkeeda inay markaasi taageerto dadka oo dhan nooc kasta weliba fursado ah ha noqotee halku dhigo for people for better k c b waxay doonaysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysan shirkadaha bulshooyinka la haybsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa kamid ah adeega k c b sahal dagaal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax banaan oo eegaya shareecada booqo maanta laanta kugu dhowey bangiga k c b ama waxaad kala xiriiri kartaa lambarada kala duwan ee ah eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo waa hal sideed toddobo eber eber eber ama k c b k c b for people for betaa dhegeystayaal ugu dambeyn aan soo qabta dhegeysta adeega qaali qaybta barnaamijka ugu dambeey kadibna barnaamijkaa soo xiri doona warkii ayaad dhegeysan doontaa mise maqli doontaan ee tobankii barqanimo faadmo laki iyo sidoo kale mawliid maxamed shuuriye laakiin markan iyo ogolaada dhigan kusoo qatimo qodobka dhegeystayaal adeegan qaybta barnaamijka kac shirkadda safaricom ayaa mar waliba waxay macaamiisha u haysa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan haatan waxay kuleeyihiin hamaka talulu inga digital anion soo qabsa nion altra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa nion smarta todoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal teleefanada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masoko com macaamiisha safaricom ee waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonada casriga four g waxayna ku leeyihiin hamaka talulu safaricom ayaa waxay markaasi kaa doonayaan inay macaamiisheeda ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka safaricom waxay ku siinaysaa adeega internetka one g b blasha mar walba aad iibsato telefoonka neon ray iyo neon ultra waxaa hadda dhegeysa aad iibsan karta telefoonka cusub ee neon smart iyo neon ultra aad ku iibsan karta qiimo macquul aad awoodi karayso fursadan ayaa keli waxaa ka faaideysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulikamizi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabame toshlaha soomaalida dhaadoona macaamiisha telefoonka yahay two g iyo three g hamaka talulu tusaale dhegeysa markaad haysa telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faaideysan karta waxyaba fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masoko com dhegeysal gobolka sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaa adiga doonayso telefoonkan wax u adeeg karta inaad guriga kaga soo shaqeyso aad u isticmaasho tilmaamaha qararida google ama google map sawir qurux badan aad ku qaadato dhegeystayaal wax lamidka ah waxaa markaas arkaysa dad fara badan oo ka faa'iideystay oo maanta meel markaas ka gaaray telefoonkan casriga ama teleefoonadan dhegeystayaal waxaana markaas kamid a gabdhaha oo hadda youtube-ka aadka uga isticmaala oo kala barta karinta cunnada kana barta dhegeystayaal qaybta isqurxinta cilaanka dhegeystayaal waxaasoo dhan ayay ku fudanaysa kuna sahlaysaa dhegeystayaal oo wax walba maanta waxaa noqonaysa adu jaamici ad wax walba ka bartay qaybta youtube-ka kuna saashay kuna fudaysay dhegeystayaal shirkada safaricom ee qaybta markaasi teleefoonadan casriga ee hadda ku keenaysay telefoonka neon altranion dhegeystayaal waa ku fudayn karo telefoonada waxaad ka heleysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masoko com dhegeystayaal hamaka talulu dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaa shukran dhammaantiin meel walba joogtaan si walba ina dhegeysanaysaan waan iga mahadcelinay sida wanaagsan dhegta inagu raaricinaysaan una dhegeysanaysaan marna inaysan iskaga bedelin star f m codka gobolka qoybar ee u diyaargaro warkii tobankii barqanimo faadalmakii stuudiyaha labaad dhegeystayaal ee ku sugan saaxiibayaal berito ayaa ballan inoo ah hadduu eebaha idmo inta ka horey nabadgelyo shukran dhammaantiin
sanad kasta dhacdooyinka shilalka gudaha waddankaasi ugu dhintay ilaa iyo labaatan kun oo ruux sida laga soo xigtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhankaasi ee khaza waxaa lagu soo waramayaa in israa'iil ay weli waddo weerarada ay ka geysanaysa marinka khaza gaar ahaan meelaha u dhow isbitaallada iyo sidoo kale dhanka koonfureed ee khaza oo howlgalka dhanka dhulka uu sii xoogeysanaya shacabka falastiin ayaa sheegaya in israa'iil ay halkaasi ka wado weeraro aan kala sooc lahayn oo gaaray heer aan horey loo arag waxaa sidoo kale arrinkan ka hadlay madaxa ee golaha qaabilsan arrimaha qaxootiga ee norway ee norwegian refugee council oo sheegay in heer aan horey loo arag ay gaareen weerarada dhanka kale hay-adda bisha caas ee falastiin waxa ay sheegaysaa in ay lumisay xiriirkii kala dhexeeyey ee kooxdeeda kadib markii uu hakad ku yimid ama uu gabaabsi ku yimid adeegyada dhanka isgaarsiinta ee khaza ugu yaraan shan iyo toban kun sideed boqol sagaashan iyo sagaal qof oo falastiiniyiin ah ayaa weerarada israa'iil lagu dilay tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkan iminkana aan dib idinkuugu celiyo faadmo waliwada mahadsan warkaa kala socoteen stafm codka gobolka oqooyi bari wayna geyntaas warka cudusayga dib ooga daalacdaan boga internet kulehna ciwaankayganu yahay w w w stafm c o k
soo gudbinta warkan idaacadda sta f m waxaa idiin taabageliyey bangiga salaam microfinance ma waxaad raadinaysaa hay-ad maaliyadeed oo fahmaysa baahiyahaaga meel kale ha eegin waxaa laguu keenay bangiga salaam saaxiibka aad ku kalsoon tahay ee kobaca maaliyadeed salaam microfinance bank waa bangi shareecada waafaqsan oo dhammaystiran oo u heelan inuu kaa caawiyo inaad gaadho yoolkaaga maaliyadeed waxay bixiyaan adeegyo la jaanqaadaya qiyamkaaga oo daboolaya baahiyahaaga maalinlaha bangiga salaam waxaad ka helaysaa akoonnada sida salaam savings personal salaam group ama kaydka hagbadda iyo salaam junior savings akoonka ganacsiga iyo kan shakhsiyadeed waxayna leeyihiin nidaamka bangi ee onlineka ah bangiga salaam waxaa ka go'an inay si wada jira u sugaan mustaqbalka xarumaha bangiga salaam waxay ku yaalaan bartamaha nairobi dhismaha park plaza kasoo horjeedka fagaaraha jivanji iyo ange plaza waddada tabman waxayna xarun cusub kaaga fureen xarunta b b s mall ee xaafadda islii salaam microfinance bank waa bangii u hoggaansan shareecada oo dhammaystiran oo uu maamulo bangiga dhexe ee kenya c b k bangiga salaam aan wada wanaajinno mustaqbalka
amaanka beeliyo kii mukhaadaraad khadka ka bixiyo ama mas-uuliyadii saarneed iloowey haddaad maanta leedahay meel lagu dabiibo magaaladeenna gaarisa ma ku taallaa maqalo balogaaw murankaasi wuu haray maanka iyo garashadu waa shay muhiime maalmaha adduunyada haddii ay mugdi kugu noqdaan ama miirku ku maroorsamo meel lagu daryeelo waa neeb naasin rehabilitation center haddii maanta la heli karo meel caawin iyo daweyn siin karta cid walba oo madaxa ka jiran ama mashiinka duqeeyey maalmihii qaar baa dambeeye caafimaadku waa mahuraan ee neeb nasin rehabilitation center ha laga wardoono neeb rehabilitation center daryeel iyo xanaano siin kuwa xanuunsan waa maanka daweeye neeb rehabilitation center waxaa jooga dhakhaatiirta dhimirka kuwa maskaxda kuwa u qaabilsan dadka uu miyir ka tiray maandooriyaha iyo kuwa kale waxaana halkaasi aad ka helaysaa soo dhoweyn iyo daryeel iyo shaqaale hawshooda u bisil xarunta neeb rehabilitation center waxa ay ku taalaa magaalada gaarisa gaar ahaan wadada gaamiyarood dhabarka dambe ee dabaqa doctor plaza ama kasoo horjeedka kiniisadan gaamiyarood wixii faahfaahin intaasi dheeri ah kala xiriir nambarada eber toddoba hal lix lixdan iyo saddex toban iyo sideed labaatan iyo saddex ama eber toddoba laba laba konton iyo kow labaatan iyo saddex eber laba ama nambarka kale ah eber toddoba laba hal hal hal lixdan iyo saddex labaatan iyo kow
f m codka gobolka waqooyi bari adduunyada wixii ka dhiciyo akhbaaraadka dhulkeenniyo wixii taagan iminkadan u doonanmaya meel kaloo star f m iyadaa igaga filan star f m codka gobolka waqooyi bari
hal eber shan dhibic sagaal star f m nairobi
idaacadda stafm aad iyo aad boqolkiiba boqol waa idaacad hormartay oo dalla kuu roon yahay waxaan ka dhegaystaa barnaamijyaha diiriya idaacaddan idaacad suwa waxaan ka dhegaysta sportiska wararka u dambeeya caalamka idaacadda saaid u kacsanta waa loo goyda idaacadda star f m barnaamijyada aan ka dhegaysano oo ku faraxsannahay star f m waa idaacad aad baan qancisay waa idaacadda noocisa number one ka ah star f m codka gobolka waqooyi bari